munaasabad kooban iyo ku dhiidii xarunta dhexe ee sodma iyo weliba heshiis istaraatiiji ah kashal saxiixdeen ah oo ku mid ah hay-adaha samafalka turkiga iyo hay-adda maalinta masiibooyinka qaranka ee sodma ujeedka heshiiskan ee in hay-adda sodma lagu caabiyo tayeynta tababarida shaqaalaha xarunta qaran ee howlgallada gurmudka degdege helowka qalab culus ee gurmudka degdega sida ambalaasya dabdemisyo iyo walilamide sidoo kale heshiiska iyo weliba qayb ku ah tayeynta dhammaan shaqaalaha sodma iyo inay xoojiyaan gargaarka bani-aadinimo ee gudaha dalka iyo kuwadana waana ku shaqeeyana caqabadowka adkaysadowka aafooyinka iyo inay xiriir markaasi inagadan hay-adda sodma iyo hay-adaha kale arrimaha bani-aadinimada ku shaqeeya ee wadanka turkiga kaaliyaha guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka sodma cabdiraxmaan waxiida iyo kulanka ku warbiye ahmiyadda wasulaha iyo heshiiska iyo howlgalena too ka mid a hay-adaha samafalka dalka turkiga ka howlgalaasa waxaa mar kale halkan hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliya kula saxiixatay heshiis isfaham oo u dhexeeya sodma iyo hay-adda i h h ee wadanka turkiga heshiiskaas waxuu daba socday heshiis waa heshiis wada shaqayn oo daba socda safar gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka mudane maxamuud macalin iyo wafdi uu hogaamina ay ku tageen sanadkii lasoo dhaafay bilowgii sanadkii lasoo dhaafay heshiiskaas oo kulminayay in la taageero hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka dhinacyo badan laga taageero dhanka gargaarka laga taageero dhanka u adkaysiga aafooyinka kasoo kabashada tababarka iyo qalabaynta xarunta qaran gargaarka degdega gurmadka degdega ah xarunta qaran ee gurmadka degdega ah la qalabeeyo la siiyo ambalaasyadii la siiyo foorliifyadii debdemisyadii dhammaan qalabkii gurmad degdega uu ku shaqayn lahay dhammaan in la siiyo xaruntaas qaran ee hay-adda maareynta musiibooyinka hoos tagta runtii heshiiskaas wuxuu soo jiitamaya amba uu soo socda muddo dheer muddadaas dheer kadib waxaa lagu guulaystay inuu heshiiska dhammaado maanta ayay noqotay in gudoomiye ku-xigeenka hay-adda maareynta musiibooyinka iyo madaxdii i h h ninkii country directorka ahaa iyo ninkii iyo wafdigii sare ee ka yimid hiidka watarka turkiga ay halkan ku saxiixdaan runtii hay-adda maareynta musiibooyinku waxay wadaa olole xoogan oo ay ku abuurayso mataqaanaa wada shaqayn hay-adaha caalamiga ay ugu abuurayso si dadka soomaaliyeed ay uga baxaan musiibadan soo noqnoqotay runtii saad ogtihiinba waxa waaye isbeddelka cimilada wuxuu sababay in musiibooyin soo noqnoqonayaan oo lixdii biloodna aan ku jirno fatahaad lixdii biloodna aan ku jirno mataqaanaa abaar iyo darowd iyo dhibaato badan aan ku jirno runtii roobkii di'i jiray roobki maaha abaarti la arki jira abaarti ma aha abaarti waa ka duwan tahay wixi allaala oo kulaylki kulaylku waa ka duwan yahay roobku markuu da roobki waa ka duwan yahay isbeddelka cimilada wuxuu saameeyey dalka soomaaliya guud ahaan caalamka laakiin gaar ahaan soomaaliya aada u saameeyey si loo helo waxaas looga hortago wax loo baahan yahay in hay-adaha ka shaqeeya waxaas hay-adda maareynta musiibooyinku ay ay samayso engagement oo lagu lagula shaqeyhayo amba platform aan ku wada shaqeyhayno maalmaha sidaasaa socda aad iyo aad aad u mahadsantihiin salamu calaykum warxmatullahi